mar kastaa wuxuu u rahman yahay waqlashiisa maalinta toddobaad baa laga qalaya wa yumaatu canhu اlأdaa timahana waa laga xiirayaa maalintaa ilmaha yar waxaana weliba la sadaqadaysanayaa timahaasi inta la miisaamo in la miisaamo oo fida ah qalinka waxaa la yidhaahdo haddii iyadoo aanay shaqaynahayna sida waddankeeno kale kama shaqaynayso imika waxaa la samaynayaa in la qiimeeyo qiimaheeda la ogaado qiimaheeda la sadaqadaysto ka shanaad waa dabxu gawraca wax la gowraco fi lwalaa'im ducada arooska oo ninku marka uu aroosto inuu weliimo sameeyo waa waajib laakiin weliimadaasi in neef la qalaa ama xoolo la qalaa waajib maaha waa inuu wax la cuno u sameeyo laakiin in wax la qalaa waa sunne oo waa ka rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan ibni cawf markuu arkay isaga oo le calaamaadkii arooska awlim walow bishaatin war wax dhal oo weliimo samee casuumad samee duco aroos walow hal neefna aada qashidi laakiin rasuulka waxaa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu sameeyey waliimatu laysa fiiha laxmun duco aroos oo hilibaanu ku jirin sida u baabaystay alimaamu albukhaari raximah llah ka lixaad waa dabxu gowraca wax loo qalo liikraami duyuuf dadka martidaasi loo sharfo liikraami dayf qofka dayfkaa dee ama martidaa marka wax loo qalayo maaha macnaheedu in laga baqanayo in loogu qalaayo amaba in waxa weeyaan wax laga rajaynayo inuu arrimo waaweyn qabto ee waa lilikraam waa sharfitaan arrinka noocaas ee lagu sharfayo weeye min baabi ikraami dayf waa mustaxab marka dayfka in la karaameeya waa waajib laakiin karaamada waajibkii mar walba maaha in wax loo qalo ee haddii ikraamkii uu noqdo uu ku xidhmo gowrac in wax loo qala ayaa markaa waajib noqonaysa ilaahay daraaddii baana xoolahan loo qalaya waayo ilaahay baa ina amray ikraamu dayf arrinka toddobaad waa dabxu sadaqatin sadaqad qofku inuu qalo yataqarabu biha ila allah ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayo sadaqadaasi oonu wakti ku xidhahayn wakti ku xidhi maayo oo odhan maayo waxa weeyaan sanadkiiba hal mar maalintaa heblaayo meella ku xidhi maayo odhan maayo halkaasi ayuunbaa wax ku sadaqadaysanaya ee marka uu awoodo ee firaaqo uu helo ee u suurto gasho qofku intuu xoole ilaahay daraaddii u qalo inuu sadaqadaysto dadka uu siiyo ama qaydhinba ha ugu qaybiyo ama ha u kariyo masaakiintee iyaduna waa mid mashruuca ta sideedaad waa dabxu lfidya fidyadii qalitaanka la qalo fi lxaji waalcumra xajka iyo cumrada oo qofku marka xajka uu ku jira hadduu waajib ka tago ama uu ku dhaco maxduur ka mida min maxduuraat alixraam waxyaabaha la mamnuucay qofku markuu xajka ku jiro waxaa waajiba waxa weeyaan inuu fidye sameeyo fidyadana waxaa fuqahadu ay u gaar yeelaana yidhaahdaan waxaa fidye la odhanayaa waxaa qofku uu qalaayo marka uu sameeyo maxduur ka mida min maxduuraat alixraam markaa sideeddaasi ayaa sheekhu uu sheegay oo ka mida dabaaixda mashruuca ah waxyaabaha la qalaayo ee diintu ay nafartay ama waajib ha noqoto ama sunnaba ha noqoto taaniya ka labaad waa dabaa'ixu mubaaxa waa gowracyo iska bannaan mubaax marka leeyahy macnaheedu waxa weeye laguma farinoo dee lagugumana waajibin sunnana lagaagama dhigin inaad samaysay inaad iska daysaaba waa kuu siman tahay haddaad samaysana ka heli maysid ajar iyo thawaab wixii mubaaxa ahaa ilaa niyo wanaagsan inaad raaciso mooyaane haddaad ka tagtana ciqaab ku mutaysan maysid wahiyadu milu dabxi ljazaar ninka hilibli wuxuu qalaya weeyaana lilbayc iibka uu qalayo ninka hiliblii xoolahaasi uu qalayo geel iyo loo yaadhiba ee sidii sharciga ahaydna uu qalayo si uu uga baayac mushtaro hilibka u iibiyo dabxigaas waa mid iska mubaax waa shay bannaan waanu iska dayn karaa waanu samayn karaa shaqo kale u iska raadsan karaayo hilible aan ahayn ta labaad waa dabxu lilakli waa gawraca neefkii la gowraco oo loo gowraco si hilibkiisa dadkaa gowracaya ay u cunaanun oo waxaa shidhaysiga aynu naqaano weeye waa la iska shidhaysta neef baa la iska qasha reerkii reer miigaaba waar baryahan dadku way saruuradoobeeno hilib baryaha may arage waar neef inoo soo qabto aynu maraqaysanno waa dabxun lilakli weeye waa iska mubaax labadaasi markaa waa dabxiyada iyo gowracyada mubaaxa waxaa waajib ah in loo ilaaliyo sifadii sharciga ahayd ee neefka loo qalayay waa in bisinka loo qabto sidaasoo kale waxaa iyaduna sunno ah oo aan waajib ahayn in qiblada loo jeediyo waxaa kaloo iyaduna arrin waajiba ah in neefka waxa weeyaan la jaro xididada waaweyne dee dhiiggu uu marayo waa in dhiigga sida webigoo kale u daadiyo rasuulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam maa anhara dama maa anhara dama wadukira smu llahi caleyh fakuluu neefka dhiigga daadiya sida webigoo kale bimacnaa u quba ee bisinkana loo qabto cuna buu yihi rasuulku alayh salaatu wasalaam waxaana rasuulku uu diiday neefka in lagu qalo ciddida in lagu qalo ama laf in lagu qalo ayuu diiday rasuulku alayh salaatu wasalaam haalian qaybta saddexaad ee ka mida dabaa'ixda waxyaabaha la qalayo waa dabaa'ixu muxarama waa gowracyo xaaraama oo sharcigu uu mamnuucoona ogolayn wa hiya iyada lafteeduna qismaani laba qaybood ba usii kala baxaysaa gowracyada sharcigu aanu ogolayna dadka u diiday alqismu lawal qaybta koowaad shirkun akbar waa mid shirki weyna oo neef baad qashayoo markaasaad diintaba kaga baxaysaa qalitaanka aad qashay awgeed waayo waxaa qaribay waa niyada weeye dabaa'ixdanna waxyaabaha kala duwayaa ee kala soocayaa waa ee u faraa badani waa niyada iyo qastiga uu ka leeyahy qofku marka neefkii uu qalayo ninba halkaa ku qalaayo wan mid kalena dhinaciisu wan ku qalayaa mid kalena dhinaciisu wan ku qalaya waxaa laga yaabaa kaas wankaa uu qalay noqdo mashruuc diintu ay fartay ogoshahay kaana wankiisu uu noqdo mid iska mubaaxa kaana wankiisu noqdo mid muxarama oo mamnuuca maxaa kala soocay ila int dhammaantoodba wan bay qaleen iskusina waa u qaleen niyada iyo qastiga ayaa kala duway ka koowaade markaa noqonaya shirki waa dabxu lilasnaam asnaamta in wax loo qalo sanamkana waxaa la idhaha shayga ilaahay sokadii la caabudayo ee qaabna loo sameeyey la qaabeeyey wathanna waxaa la idhaha waxa ilaahay sokadii la caabudo walow macnana macnaha ahaado qaab bayaanu lahaane marka alwathan acamu min asanam ka labaad waa addabxu liljinni jinka in wax loo qalo jinkana meelo fara badanoo sheekhu uu tilmaami doono ayay dadku wuxu qalaan waynu tilmaanay marka ay leeyihiin quruumihiibaa hebel ama heblaayo laga cuudinaya ama reer hebel neef baa la qalayaa markaasaa neefkaasi weliba hilbihiisa iyo dhiiggiisa iyo uuskiisa iyo wax ka mid a meel la dhigaya oo la leeyahy quruumaha intaa qaadanaya quruumaha la sheegayana waa jinka markaa neefkaa jin baa loo qalay qalitaankiisuna shirki weyn buu noqonayaa oo millada iyo diinta lagaga baxayo ka saddexaad waa addabxu lilqibaab in loo qalo qubadaha iyo walmashaahidi waalqubuur iyo xabaalaha in loo qala iyaduna shirki bay noqonaysaa oo qofka dhintay xabaashiisii inta xoolo la dulgeeyo in la idhaha waanu ku siyaaranaynaa oo haddii aanu qali weyno xoolahaasi dee dhibaatana la kulmaysa haddaanu qalnana khayr iyo barwaaqa ayaanu helaynaa dabxiga iyo gawraca noocaasina mid shirkia ayuu noqonaya haddaad tusaale ahaan leedahay waalidkay oo dhintay baan wuxu sadaqadaysanayaa sadaqadaasi shardi maaha inay noqoto neef la qalo neef la qalona waa noqon kartaa wax kalena sadaqadu waa noqon karta waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood waxyaabo kale inay ka muhiimsanaadaan oo ay ka ajar iyo khayr bataan neefkaasi la qalayo markaa haddii aad tusaale ahaan tidhaahdo anuu neef baan qalayaayo fuqara ilaahay daraaddii baan u qalaya fuqarada iyo masaakiinta ayaan siinaya ajarkiisa iyo hawaabkiisana waxaan doonaya niyeysanaya inuu ilaahay waalidkaygii dhintay gaadhsiiyo taa laguma diidana laakiin dee xabaal iyo qubuuro xoole ha dulgeynin xabaaluhu maaha meel waxa weeyaan casuumad iyo walaa'im lagu dhigo oo raashin lagu dul karsado haddii la tagana waxaa loo tagaa si dadkaa dhintayna loogu soo duceeyo aakhira loogu soo xusuusto in halkaasi hilib laysla dhaco halkaa la mirqaamo looma tago waa talabaade wakti ha u qabana ha odhanin maalintii aabbahay uu dhintay maalinteeda ayaan la eeganaya ha odhan waayo diinteennu inamay odhan waktigii qofkuu dhintay waktigiisa waxbixiya lama odhan wakti laynooma xadidin marka wakti aan lagu xadidin adigu ha iska xadidanin wuxuu mar hadduu cibaado yahayna haddii wakti shareecada u qabatana waktigiisii samee haddii wakti gaara shareecadu aanay u samayna adigu wakti ha u samayna marka aad kartid un samee ay kuu suurto gasho meel gaarana ha u xadidinoo ha odhanin aabbahay meel heblaayuu ku aasan yahay oo halkii baan xoolo geynaya oo aan ku ziyaarinaya taana ha odhanin ee sadaqada way gaadhi doontaa meeshii aad joogtid bee wixii sadaqadaad u bixinaysa waalidkaa u bixi dadka kale waalidka ahayna wax idinka dhexeeya ma jiraan inaad xoola u qashaad tiro waan u sadaqadaysanaya maa calayka ma gaadhaysa sadaqada aad u sadaqadaysto qof ajanabi ka waxba aydan isu ahayn waxaa kuwaas ay kugu leeyihiin oad u qaban kartaa inaad u ducayso dadka muslimiinta dhinta ee xabaala waxa weeyaan ku aasan arrinka afraad waa adabxu in loo gowraco limaradi zaar xanuunka la idhaha azaar waa waxa inagu aynu naqaana saarka azaar waa carabi soo ma aragta inaguna zaad un baynu takfi waxaynu idhi saar meelo fara badan markaasi uu ka jira ha waa isku mid weeyaan wa huwa isagu min anwaaci dabxi gawracii qaybihiisa ayuu ka mid yahay liljinni jinka loo gowraco taana waxaan umalaynaa shaki ku jira cidna ka murmi mayso marka le saarkii baa laga tumayaa ama quruumihii baa laga cuudinayaa waxaan laga hadlaya quruume iyo saar iyo wadaade iyo jinkiiyo magac kale loo bixiyo weeyaan markaa kaasina dabxiga noocaasina waa mid shirkiya waayo jinkii baa loo qalayaa mogta jinka marka wax loo qalayna de waa laaluush la yska laaluushayo oo laleeyahay qofkan ha dhibaataynin oo bimacnaa daa waxaa la mida gawracoo quri shirki noqon maayee haddii la yidhaahdo waxa weeyaan tusaale ahaan cadar baa loo iibinaya jinka ayaa cadarkaa loo iibinaya shirki buu noqonaya laftiisu waa weynayn jinkii la weynayo baqal laga baqanayo awgii baa loo sameeyey wax sidaasoo kale marya cascas baa loo iibinaya islaanta oo laleeyahay jinka ayaa lagaga laaluushaya hada kullu waa min ashirki alakbar jinkuna waktigii rasuulkaba alayhi salaatu wasalaam dad uu galay waa jireen waxaa lagu daweeyaa de qofka in qur-aan lagaga akriyo jinka hadduu jinku jiro qofka maaha in laga laalusho la idhaha sanadkiiba mar soo noqo intan sii qaadee waa in qur-aan lagu akriyo o la idhahdo ukhrij yaa caduw allah waar cadowgii ilaahay oo qofkan hadhibina iskaga bax taasi ayaa ka dawaa qofkuna caqiidadiisa uu hagaajiyo arrinka shanaad waa addabxu in loo gowraco lilbi'ri aljadiida ceelkii cusbaa qabla shurbi min maayaha intaan biyaheeda laga cabinba wa huwa kana min anwaaci dabxi gawracii noocyadiisuu ka mid yahay liljinni jinka wax loo qalayo wakadaa sidaas oo kale idaa qaara maauha ceelka biyihiisu haddii ay fogaadaan fayadbaxuuna liljinni jinkay u gowracayaan dadka qaarkood xataa yacuuda maauha si ilaa biyaheedu ay soo noqdaan ama si biyaheedu ay usoo noqdaan xasaba zacmihim waa sida ay sheeganayaan oo jin biyana ma fogeyn karo biyana ma soo celin karo ilaahay baa biyaha soo dhaweeya biyahana waxa weyaan markuu doono fogeeye waa in ilaahay la baryo marka ceelkii cusbaa in la ydhaha waar ha ka cabina ilaa aynu wax qalayno yaanu jinku ina durayne dee shirki bay noqonaysaa jinkiiba wax loo qalay sidaasoo kale marka biyihii waxa weeyaan ay fogaadaan in la aamino jinku inuu biyaha fogeynayo ama uu soo dhawaynayo ka lixaad waa dabxu gawraca wax la qalo cinda alintihaa marka la dhammeeyo min binaa'i ilbeyt marka laga faaruqo dhismaha guriga aljadiid ee cusub qabla sakan intaan la degin biqasdi xijaabin iyadoo looga jeedo xijaab laga xijaabayo gurigaasi min aljinni jinka laga xijaabayo waxa weeyaan in fara badan baa la sameeyaa in la yidhaahdo gurigii waa la dhameeyey xoolaha lagu qalo weliba guriga dhexdiisa dhiigu ha qulqulo haddii loo jeedi lahaa uun arrinku inuu yahay gurigii waynu dhammaynay farxaddaa xoola aynu iska qalanno casuumada aynu iska samaysanno taasi wax dhibaato may lahaatee laakiin qasdigaa kharibay ujeeddada laga leeyahayba waxay noqotay jinka aynu kaga xijaabnayo balaayada iyo isha iyo waxa la mida sidaa awgeed baa la leeyahay dhiiggu ha qulqulo guriga dhexdiisa oo dhiiggaa dee jinka iyo waxaasaa cabayo markaasuu laaluushu noqonaya ka toddobaad waa dabxu gawrac oo la gowraco cinda dukhuuli caruusayn labada aroos marka ay soo galaan albeyta guriga iyo wa mashyihimaa socodka ay ku soconayaan calaa dami dabiixa neefkii la qalay dhiiggiisa wa huwa isaguna min anwaaci dabxi liljin gawraca jinka loo qalaya qaybihiisa ayuu ka midi waddankeena may ka jirtaa taas maana arag anigu laakiin waa kaa sheekhu sheegaya in labadii aroos waxa weeyaan la yidhaahdo xoolaha meeshii lagu qalayaa dhiiggaasi ka tallaabsada si aanu jinku idiin durayn iyaduna waa gawrac jinkii wax loo qalay wey oo shirki akbar ayay noqonaysaa waan garta ka sideedaad waa dabxu sanawi waa gawraca sanadlaha ah ee liljabali buurta loo qalayo dadku waa waa kala duwan yihin qaar buu ictiqaadkooda heerkaa gaadhay inay buuraha iska laalushaan xataa laa yasquta cala albuyuut si aan ugu soo dhicin guryaha almujaawirata ee ku dhow xasaba zacmim sa ay sheeganayaan taana dad baa laga hayaa iyaguna samaynaya oo le buurtaasi ayaa sanadkiiba mar wax loo qalaya si aanay buurtaasi ugu soo dhicin guryaha iyo dadka agagaarkeeda degan ka sagaalaad waa dabxu sanawe waa gawraca sanadlaha ah ee lilbaxri badda loo qalayo aw innahri ama webiga loo qalayo xataa laa yabtalica si aanu u liqin man bijiwaarihi cidda u dhow xasaba zacmiim sida ay sheeganayaan waa badiiba xataa lalaalushayo xoolo loo qalaya iyo webigii ka tobnaad waa dabxu lilmariid gawraca loo gowraco qofkii bukay min ajli ljinni jin ku jira awgeed an yakhrujuu minhu si ay uga baxaan in kaanuu qad dakhaluu fiihi haddii ay galeen oo jinka qaarkood baa odhanaya qofkaa ka bixi mayna ilaa wax naloo qalo oo diig digaa diig naloo qalo ama wan galaalan ama rin noocaasiya laalush bay doonayaan mog marka dadka qaarkood baa u qalaya waxaana dhacaysaba in dee wadaadada qaarkood oo jinka iyo shayaadiinta ay wada shaqaystaan qofkii ay odhanayaan waanu ku dabiibaynaa dabiibkaagi wuxuu ku xidhnaaday wan galaalana noocaasiya qal hilibkiisana qaybi qayb ka midana halkaa dhig yaaba markaa uu qalaya wankan sifooyinka noocana leh yaa soo dalbay yidhi wanku waa inuu sifadaa yeesho iyo midabka noocaasi iyo calaamadahaasi jinka ayaa lagu laaluushaya aw laa yadkhuluuna fiiha ama si aanay qofka u gelin baa loo qalaya in kaanuu lam yadkhuluu haddii aanay gelin xasaba zacmihim ka koobiyo tobnaad waa addabxu liljinni jinka in wax loo qalo idaa wujida haddii la helo kanzun haddii la helo macaadin meel ku qarsoon oo ku kaydsan fi makaani alkanz meeshii ay ku kaydsanayd ay ku qarsoonayd in lagu qalo oo dadku inta badan waxay aaminsan yihiin dahabka iyo macaadinta noocaasiya inuu jinku ilaashado marka waxay samaynayaan waxay odhanayaan meesha haddaynu qodanno jinka ayaana wax ina yeeli doona ina durayn doona horta jinka aynu iska laaluushno isaga aynu waxu qallo marka waa gawrac jinkii wax loo qalayo moogta waa shirki weeyaan wlkhulaasatu buuhi isku soo ururiyo ana dabxa ligayr illah gawraca loo qalo cidaan ilaah ahayn yuctabaru waxaa lagu xukumayaa shirkan akbara shirki weyn inuu yahay waqad aftat waxa ay fatwootay allajnatu daa'ima guddida joogtada ah ee liliftaa fatwada waxa weeyaan shaqadeedu ay tahay ee dee fi lmamlaka alcarabiya sacuudiya ee markii hore dee madaxda uu ahaa sheekh cabdulcaziiz ibnu baaz raximahu llah markii uu dhintayna loo bedelay sheekh cabdulcaziiz ala sheikh bana dabxa in gawraca ligayr illahi tacaala cid aan ilahayn wax loo gowraca shirkun akbara shirki weyn uu yahay fataawa lajna daa'ima juska koowaad safxada boqol iyo toddobiyo labaatan haddaba qaybta aynu tirinay iyo wixii la noociiba shirki akbaro weyn oo milada iyo diinta lagaga baxay ayuu noqonaya alqismu thaani qaybta labaad ee gawraca ah ee mamnuucee muxaramka ahi waa shirkun asqara shirki yar weeyaan manaa macnaheedu waxa weeyaan wax sharcigu shirki uu ku sheegay laakiin mid milada iyo diinta lagaga baxayo maaha ee qofkii dembiila ayuunbaa ayuunbuu noqonaya macsiyadii caadiga ahaydna wuxuu kaga duwan yahay qofka shirkul asqar sameeya inuu naarta galaa waa lagaa maarmaan oo in allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay haddii shirki loo sameeyo ama ha yaraada ama ha weynaada ma dhaafo qofkii ku dhinta waa laabudda in lagu ciqaabo wuxuu yidhi addabxu waa gawraca loo gowraco fii talabi fadiilati makaanin meel fadligeeda iyadoo la raadinayo lam ya'ti sharcu sharcigu aanu la iman bitafdiilihi fadiilitaankiisa dhulkan ilaahay baa le subxaana wa tacaala inagu dhulka ma kala fadili karno uma odhan karno meeshaasi fadli gooniya ayay leedihi khayr gooniye barako gooniyay wadataa meesha sharcigu barako gooniye fadli gooniya uu ku sheega waa halkeeda sida waxa weeyaan almasaajid halaaa saddexa masjid almasjid alxaraam iyo almasjid الnabowi iyo almasjid اlaqصى iyo almashaacir اlmuqadasa mina iyo carafa iyo maka buqca mubaarakaa magaalada madiino nusuus fara badan ay kusoo aroortay inuu sharcigu waxa weeyaan fadilay oo wanaag iyo khayr uu ku sheegay markaa qofku haddii isagu meeluu iska calaama calaama saarto oo uu idhaahdo buurta heblaayo waa buur iska barakaysane anigoo barakadeeda raadinaya sanadkiiba mar baan neef ku qalaya dee gawraca noo gawraca noocaasi waa mid shirki asqar ah shirki asqarana wuxuu ku noqday liannahu shay aanu sharcigu sabab ka dhigin wanaag lagu raadiyo ayuu qofkani sabab ka dhigaya wanaag lagu raadiyo ka saddexiyo tobnaad wuu isku daba xidhiidhiyay sheekhu maca kuwii hore waa dabxu gowraca la gowraco cinda alkhusuuma marka dad arrini ay dhex marto liirdaa'i alkhasmi qofkan ay qofka ishayaan si uu raalligeliyo walaa yardaa canhu khasmuhu kana ishayaano ka raalli noqon maayo ilaa bidalika arrinkaa mayna si kale uga raalli noqon maayo walahu asmaa mutacadida magacyo kala duwan baanu leeyihi cindahum dadka agtooda dabxiga noocani ma garanayo inuu waddankeena ka jira laakiin wuxuu aad iyo aada uga jiraa waddanka yeman la yidhaahdo laba qolo ama laba reer baa isqabsanaya waxbay kala dilayaan ama waxbay kala dhacayaan ama qof baa qof aflagaadaynaya waxay samaynaya wax la idhahda xajar oo ah qofkii meel lagaga dhacay raalli noqon maayo ilaa gurigiisa hortiisa lagu gowraco neef weliba inta faraa badan waxay fadilaan inuu noqdo dibi oo ninkii intuu halkaa ku gowraco ninkaa ku gardarooday halkaa neefkii uu kaga tago isagoo iskaga dhaqaaqo maxaa markaa neefkan loo gowracayaa waa raaligelin la raaligelinaayo qofkan waxa weeyaan meel lagaga dhacay kumana jirto wasaa-isha iyo wadooyinka sharciga dadka lagu raaligeliyo in gurigiisa neef lagu horqodo oo qofku idhaha wallahi inaan raalli noqonayo ilaa dhiig aan arko oo aan ka tallaabsado waa arrin waxa weeya sharcigu aan ogolayn culimaduna culamaaulyamanna in badan bay fatwo kasoo saareen culimadii hore iyo iyo kuwooda dambeba sheikhuna moxamed ibnu cabdillahi alimaam abu nasr wuxuu leeyahay risaala ama kitaab uu ka qoray masaladaa lafteeda kaabi afariyo tobnaad waa adabxu cinda alqimaar waa gawraca wax la gowraco marka qofku khamaar uu gelayo khamaarku markiisa hore ayaabuu xaaraam yahay oo rasuulku wuxuu yihi qofka walaalkii ku idhahdo tacaalu qaamirka falyatasadaq bishay qofka walaalkii ku idhahdo war kaale aynu khamaarree waxaa sadaqadaysta waa uu dambaabe ilaahayna ha u toobad keeno waxnaan sadaqadaysi dembigaa looga maydho khimaarku waa waxan suuqa lala fadhiyo ama mid indhaala iska xidho ha noqoto ama ha noqoto kan wax la wareejinayo ama kan turubka ha noqoto ama kuwo kaleba ha noqoto waana laga sameeya magaaladeena waxaa arkaysaa dadkuna iyagoo arrinka noocaas iyo ku faraxsan oo riwaayad ka dhigto kusoo ururaya waa munkar in la eego ama la dhagaysto maaha haddaad dul istaagaysa waa in dul istaagaagu noqda in dadkan aad u didaysa xumaanta oo aad leedahay ka dhaqaaqa markaa dadka qaarkood baa markay khamaarka noocaasi ay gelayaan khamaarka ayaa waxay odhanaya si aan u guulaysto neef baan qalaya oo neefka aan qalaya wuxuu sabab u noqonaya inaan khamaarkaa ku guulaysto yaa ku yidhi sabab buu unoqonaya waxaanu ilahay sabab ka dhigin baad sabab adigu ka dhigaysa shirkul asqarna waa qofku waxaan sabab ilahay aanu ka dhigin oo sharcigu aanu ka dhigin inuu qofku sabab ka dhigo ka shayda tobnaad wa min adabaaixi gowraceedii waxaa ka mid ah almubtadacati ahayd mid bidcaa takhsiisu dabiixatin gowrac in lagu gaar yeelo leylata nisfi min shacbaan habeenka waxa weeyaan kala barhka shacbaan habeenkaasi waa habeenka dadkeena qaarkood ciid baaba u yaqaaniinba dadka ahlulkhuraafa watasawuf waana habeenka bahjada yidhaahdaanoo habeenkaa jaad badan baa la cunaya waa la khalaaweynaya oo waa la soo jeedayaa bay ku leeyihin qaarkoodna sida shiicadoo kale salaado gaaroo habeenkaa ay tukadaan baa jirta dadka qaarkoodna habeenkaasi waxbaabay qalaanba markaa gawracaasi habeenkaa lagu gaar yeelay ila miduu sharcigu jideeye maahee haddii cid kale loogu dhowaanayana shirki buu noqonaya haddii ilaahay loogu dhowaanayana waa bidco waayo ilaahay ma odhan gawrac habeenkaasi aada waxqashaan iigu dhowaada waa cibaada ilahayna ma odhan rasuulkana inoomu sheegin aw sabca wa cishiriina rajab ama toddobiyo labaatanka rajab aw leylata itnaa cashar min rabiic ilawal toddobiyo labaatanka rajab miyaad garanaysaan waa habeenkee alisraa walmicraaj waa habeenkee ya waa micraajka alisraa walmicraaj habeenkaasi in isagana wax la qalo qaliin ilaahay loogu dhowaanayo lagu gaar yeelaa waa min albidac haddaad tiraado maxay bidca u tahay ilahay baa loogu dhowaanayae dee su-aasha lagu weydiinaya waxay tahay nebi maxamed ilaahay ma ugu dhawaaday habeenkaa inu wax qalo odhe xaflada aynu samaynaya ilahay aynu ugu dhowaano haddaad tidhahdo ilaahay wuu ugu dhawaaday ka soo saar kutubtii xadiisku waa tani qur-aankiina waa kan adigu kasoo saar oo balna tus meelay ku taallo haddaad tidhahdo nebi maxamed ilaahay ugumu dhowaane anigaa ilaahay ugu dhowaanayana waxaad samaynaysaa inuu bidco yahay adigaaba qirayde waxaa nebi maxamed ilahay ugu dhawaan adigu aad ugu dhawaanayso marka habeenka alisraa walmicraaj cidduu usoo xaasilay ilaahay uu ku sharfuu ku karaameeyey dee nebi maxamed buu ahaa calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed kii lagu karaameeyey muu odhan habeenkii alisraa walmicraaj waxaynu ka dhigaynaa habeenaynu xaflad samayno oo xoola aynu qallo oo aynu mawlid aynu akrino muu odhan nebi maxamed ama qur-aan ba aynu akrino maa qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam haakada ama aynu soonnaba saxaabadii rasuulka oo fadligooda aynu garanaynaana sidaa may samayn iyaguna taabiciintii oo iyaguna qurunta kuwii ugu khayrka badnaa ee labaada may samayn atbaacoodii may samayn waa quruntii dambe bidca ay la yimaadeen dadkii sunnada ka fogaaday waxaa taa soo raaca habeenka alisraa walmicraaj uu ku beeganya inaan layskuba waafaqsanaynba marka maxaa addoon oo maxaa ku kalifay cibaadaadkii mashruuca ahabaa ciidda ka batay markaase aduu qaaraan mashruucba ahayn oo diintuba aanay sheegin aad waxa weeyaan naftaada ku daalinaysa aw laylata itnaa cashar ama habeenka labiyo tobnaadii min rabiici lawala oo habeenka ay leeyihin rasuulka ayaa dhashay layskuma waafaqsanaa rasuulku bidabdi habeenka uu dhashay habeenku dhintay waa laysku waafaqsan yahi laakiin habeenka uu dhashay layskuma waafaqsanaa culimada taariikhdu qaarba waxbay ku sheegeen habeenkii rasuulku uu dhashay in xaflad la sameeyo odhan malooti nebigii baanu dhigaynaa iyaduna waxay ka mid tahay bidaca iyo muxdathaadka arrimaha diinta lagu soo daray dadka u horeeya xafladda noocaasiyo jideeyane waxay ahaayeen nimankii la odhan jiray faatimi faatimiyiinta oo ah niman muluukoo boqoraayo masar iyo dhulkaa qabsaday oo culimmadu taariikhdooda markay ka warramayaan sida imaam ibnu kathiir shaafici raximahullah iyo imaamu dahabi oo kale a'immadaasi markay taarikhda kaga warramayaan ay leeyihin waxay ahaa niman kafara oo gaalaah oo qaarkood ilaahnimo ay sheegteen nimankaasi ayaa jideeyey oo nimankaasa waxay idhaahdeen waa nimankii la odhan jiray kiristaankuba waa kuwan ciise wakti u sameeyey ay xusaane inagu maxay nabigeenna waktigu sameey weyn markaasay bidcadaa ibtikaareen rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa kii dhashay haddii habeenkaasi uu ahaan lahaa habeen waxa weeyaan diinta ay ka mid tahay in xus la sameeyo muxuu nebi maxamed uga tegay limaada baan rasuulku u samayn calayhi salaatu wasalaam haddaad leeda rasuulkaa sameeye bal tusaale ku taalo axad muu odhan laa min almubtadiciina walaa min ahli sunna qof ahlu sunnaa iyo qof ahli bidcatoyn muu odhan rasuulkaa sameeyey waa laysla qirsan inaanu rasuulku samayn laakiin waxaa la leeyahay waa iska khayre waa iska khayre ma soconayso hadday khayr tahay muxuu nebi maxamed u sameyn waayo ma khayr adigu nebi maxamed aad uga dheeraysay ba oo nebi maxamed uu ka gaabiyey isagoo og inuu khayr yahay mise waa khayru nebi maxamed uu jahli kaga sugnaa aanu garanahayn oo adigu cilmi iyo aqoon waxa weeyaan aad u yeelatay haddaad leedahay nebigaanu ku sharfaynaan ku karaamaynayna oo jacaylka nebigaa noo geynaya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ma sidaa addoonta ayaa adigu aad u sharfaysa mise sida sharciga ee diintu ay jidaysay sida sharcigaabaa loo sharfaya nebi maxamed saxaabadiisa ma adigaa ka jeclaa oo uga ixtiraam badnaa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo saxaabadii kale maxay u samayn waayeen shaki kuma jira markaa xuska noocaasi iyo waxaa la qalayaaba inuu bidco yahay haddii loo qalayo ilaahay daraaddii oo la leeyahay nebigana waanu sadaqad baanu uga dhigaynaa markaa bidca ayuu noqonayaa xataa cuntada la samaynaya waa acaam mubtadaca acaamka mubtadacaana inaan la cunin bay a'immadu fatwoodeen sida imaamu axmed oo kale raximahullah iyo shaykhu lislaam haddii la leeyahay nebiga laftiisaan u qalaynaana dee waaba shirki taasi haddaad leedahay ilaahay baan u qalaya nebigaan u sadaqadaysanayaana waar nebigu sadaqadkaagama baahna isagoo noolba sadaqadu xaaraan bay ka ahayd ma yaxtaaju nabiy calayh salaatu wasalaam minka ilaa sadaqa aw awali sana ama sanadka horaantiisa in la qalo sanadka hijriga aw aakhiri sana ama gebagabadiisa ilaa hayri dalika min adabaaixi almubtadaca kakooda tobnaad waa adabxu lilah ilaahay daraaddii in loo qalo laakiin cinda alqabri qabri iyo xabaal agtiisa in lagu qalo kaana horena waa u sheegnay inuu yahay mid bidca iyo tashabuh laysu ekaysiinaya dadka shirkiga samaynaya waayo rasuulka alayhi salaatu wasalaam gawraca xabaalaha lama doonan jirin xabaaluna maaha meel xaflad lagu qabto maaha manaaha meel durbaan laga dul garaacdo manaaha meel waxa weeyaan raashin iyo cunto lagu dul cuno manaaha waxa weeyaan xabaaluhu meel lagu dul ciyaaro laga dul heeso waa meel haddii la tagana loo tago in dadkaasi loo soo duceeyo aakhira lagu soo xusuusto can haabit ibni daxaaki radia allahu canhu qaala wuxuu uhi nadara rajulu nin ayaa wuxuu ku nadray calaa cahdi nabiyi sala alla alay wasalam an yanxara ibilan geel inuu waxa weeyaan qalo bibuwaana meesha buwaana la dhaha inuu ku qalo fa ata nabiya sala allahu alay wasalam nebigu u yimi fa qaala wuxuu ihi saasay saxaabadu ahaayeen shayga cibaado u maleeyaan iskagamay dhaqaaqi jirin ilaa ay iska hubsadaan laakiin dadku imika waxay odhanayaanu waxaa cibaadu mar anigu u niyoonaya cibaadadu dee laba shardi bay leedahay inaad ilaahay daraaddii u samaynayso niyo wanaagsan aad leedahayo iyo inay sharciga waafaqdo labada shardiba inaad ilaalisaa loo baahanya oo dadka culimada aad weydiisaa tiraa war waxaas horta cibaade ma yihi oo ilaahay ma loogu dhawaadaa markaasaa saxaabigana rasuulku u yimi calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu uhi innii nadartu an anxara ibilan bibuwaana waxaan ku nadaray geel inaan meeshaa ku qalo fa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam hal kaana fiiha watarun min awthaani aljaahiliya yucbad sanam asnaamtii jaahiliyadoo la caabudaa meeshaa ma jiray qaaluu laa qaala hal kaana fiiha ciidu min acyaadihim meeshaasi may ahayd meelay ciidahooda ku qabsadaan waa mawludti nebigii ama waa alisraa walmicraaj ama waa siyaaradii hebel oo magac diineed ha ha la huwiyo ama magac siyaasadeed ha la huwiyo ala waa kor iyo labaatankii octoobar waa sideed iyo tobankii may waa kada kada waxaa noocaasiya waa maalintii saa la sameeyey waa maalintii dumarka waa maalintii ciyaalka waa maalintii waxa weeyaan mujaahidiinta waa maalintii sidaa oo ciid laga dhigtaa waa ciid jaahiliya wey qofka muslimka ahina inuu ka qayb gala maaha hadalla inuu kaga qayb gala maaha ficilla inuu kaga qayb gala maaha meesha lagu samaynaya xataa inay u daawasho tagtid maaha iska ilaali dad baa odhanaya waa ciid jaahiliya lakiin waanu iska daawanayna waa munkare saad munkar u shaahidaysa waladiina laa yashhaduuna azuur waidaa maruu bilahwi maruu kiraama buu ilahay addoomaha wanaagsan sifaadkooda waxaa ka mid a kuwaan munkara ka qayb gelahayn waxay ku fasireen in badanoo mufasiriinta ka midii ciidda jaahiliga waa kuwaan ka qayb gelahayn ee wax weeyaan aan mushaarakaynhayn qaaluu waxay idhaheen la mee ciidna meeshaa laguma samayn jirin qaala nabiyu alayhi salaatu wasalaam awfi binadrika nadarkaaga oofi fainahu laa wafaa binadri nadar oofin umay sugnaan fii macsiyat illah ilahay macsiyadiisa lagu nadro walaa fi ma laa yamliku ibna aadam waxaanu ibna aadamku lahaynna nadarka uu ku nadraa isna oofin ma leh rawahu abu dawud wasaxaxu sheikh lmuxadith اlalbani waqala sheikh muqbil fi saxiix musnad ma laysa fi saxiixayn hada xadiidu saxiixun cala sharti sheikhayn shaahidka ama daliilka xadiidka ku jira waxa weeyaan meel ilaahay kayrkii wax loogu qalayaysa xabaalaha dushoodao kale maaha adigu inaad tidhahdo anigu ilahay daraaddii baan ugu qalaya wuxuu ihi sheikhu alxajaru laswad dhagaxa madoobi laa yaduru waxbana ma dhibo walaa yanfacu waxbana ma taro alxajaru laswad waa dhagaxaasi kacbada rukun arkaanteeda ka mida waxa weeyaan ku jira xajarka wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waa min aljanna jannada ayaa laga keenay wuxuu ahaa mid abyada oo aad iyo aad u cad fasawadathu dunuub alcibaad waxaana madoobaysay dembiyada addoommuhu ay samaynayaan oo dembiga addoommuhu ay samaynayaan raad buu kaga tegaya xataa jamaalaadkii iyo waxyaabaha noolayn iyo xataa dhulkii se xadiidka horeba uu noo tilmaamayo oo wataa laleeyahy meeshii sanam lagu caabudi jiray ama ciid jaahiliya lagu qaban jiray wax arrinkaasi daahirka ay iska shabahaan oo cibaado adiguna ha ku samaynin xajarulaswadkana waa kaa rasuulku tilmaamay inuu la madoobaaday dembiyada addoomuhu waxa weeyaan ay samaynayaan waxaa kaloo tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala dadka qaarkood markay yidhaahdeen ilaahay baa walad le ilma leh inay samooyinku ku dhawaadeen inay dildilaacaan oo ay soo daadato dhulkuna waxa weeyaan uu dildilaaco buuruhuna ay baaba'aan hadalkaasi xumaanta uu leeyahay raadka uu leeyahay awgeed marka xumaantu xataa dhulka laftiisay raad kaga tegaysa dhulka nabaad guuray ee waxba aanay ka soo baxayn roob kasta hadduu helo hamoodin inuu sidan iska noqday uun dunuubta iyo xumaanta iyo macsiyada lagu dul samaynayo ayaa sidan u gashay marka xajarulaswadka sifada ayaa rasuulka calayhi salatu wasalaam ku tilmaamay dhagaxaasi xajarulaswadku rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka ku dawaafo kacbada ee waxa weeyaan taabta inuu ajal fara badan uu leeyahay dhagax kale lama sheegin oo ajarka noocaasiya leh meeshuu doonaya adduunkaa kaga yaallay oo fadliga noocana leh isagoo caynkaasiya ayaa haddana aanu waxbana dhibi karin oo xajarul aswadkaas wuxuu kaa qaadi karaa ma jirto dhibaato ta ugu yar kuuma soo dugi karo wax allaaliya wuxuu kuu qaban karaana ma jirto dhagaxanta kale meelaha iska taaltaalee qur-aanna aan lagu sheegin sunnana aan lagu sheegin fadlina aan loo sheegin iyaga maxaad u malaynaysa hadalkooda daa iyaga can cumar bni khadaab radia allahu canhu annahu jaa wuxuu yimi cumar bni khadaab ila alxajar alaswad buu yimi faqabalahu uu dhunkaday oo wa qaala wuxuu yidhi amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee hadda waa cumar baa sidan leh innii anigu la aclamu waxaan ogahay annaka xajarun adigu dhagax inaad tahay oo laa taduru waxbana aanad dhibin walaa tanfacu waxbana aanad tarin walowlaa haddaanay jiri lahayn annii ra'aytu inaan arkay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay oo yuqabiluka ku dhunkanaya maa qabaltuka kumaan dhunkadeen rawahu lbukhaari wa muslim marka in la dhunkadaa maaha in laga barakaysanayoo oo wax uu kuu taraayo maaha isagu ee in la dhunkadaa diinta ayay ka mid taho rasuulka ayuunbaa lagaga dayanaya waa arrin laynagu addoonsaday oo dhagaxantan kale kacbada saddexda rukune kale kaga jirtaba la dhunkan maayo alruknu lyamaaniga waxa weeyaan waa la taabanaya unoo lama dhunkanayo labada rukune kale shaamiga ee xagga shaam xigana iyaga lana taaban maayo lana dhunkan maayo la iskuna masixi maayo marka waxaan waxaa loo samaynaya waa cibaado ahaane maaha ka barakaysi ahaan xajarulaswadkii baa sidaasi ah qultu waxaan uhi sheikhu wa hada kaasi ida kaana hadduu yahay fi lxajar laswad dhagaxii madooba alladii kaasoo fi lkacbati lmusharafa kacbada sharaftale ka mid ahaa ee ku jiray laa yaduru aanu waxba dhibahayn walaa yanfacu waxbana aanu tarahayn fagayruhu wixii isaga ka soo hadho min xijaari lqubuur dhagaxanta xabaalaha ah iyo wtawaabiid taabuudyada iyo walqibaab qubadaha ayaa min baabi lawlaa uga mudan laa taduru inaan waxbana dhibin walaa tanfac waxbana aanay tarin waxaad arkaysaa dhagaxan meelaha iska taaltaalla maalilahan boora ma tegey ee waxaan sii maray meel halkaasoo dhagaxan madmadow baa taalla ya dhagaxantaas waxa waa laga barakaystaa oo maxaa dhacay baan idhi maxaa lagu arkay oo dhagaxanta kale ay kaga duwanta sheekh baa beri ag fadhiistay bay dhahdeen oo meeshaa fadhiistay isagoo safara ya dhagaxantu nebi maxamed ag fadhiistay calayhi salaatu wasalaam ayaana diintiina odhan ka barakaysta maxaad u malaynaysaa kuwo cid kale ag fadhiisatay xajarulaswadkii oo wanaaggiisu uu sidaa yahay ayaan la odhan wanaag ka raadiya oo isku masaxa oo jidhka ku masaxda si ay sameeyaan dadka jahligu hayo waxa weyaan aan cilmiga lahayn marka kacbada ay tagaan ay isku masaxayaan kacbada hareeraheeda iyo maryaheeda iyo albaabkeeda iyo dhagaxanteeda iyo oo ay leeyihin waa ka barakaysanayn ma samayn nebi maxamed alayh salatu wasalaam waxa caynkaasiya waxaa la mid dhagaxantan halkan sheekh yuusuf kaynun aw barkhaad leh waxa weeyaan dumarka dabada loo saari jiro la odhan jira carruur baaba lagu helayaaba maxaa dhagaxan dhagaxanta kale lagaga doortuu kaga duwan yahy waa dhagax laa yaduru walaa yanfac kanina hor yaalla masaajidka hor yaalla hadduu qof idhaahdo ka horran waan ka barakaysanaya oo iska ag fadhiisto soo la yaabi mayno odhan mayno war dhagaxan masaajidka yaalla maxaad ku aragta annaga waxba nalooguma sheegin kuwan kalena waa la midun waxalaalo waxay ku kala duwan yihin ma jirto walow ana rajula haddii nin buu yidhi hayra cumar aan cumar ahayni qaala u odhan lahaa hada alqawla qawlkan oo odhan lahaa xajarulaswado waan ogahay in dhagax tahay waxbana aanad tarin waxbana aanad dhibin dhunkashadaasina maaha inaan wanaag kaa doonayo ama dhibkaagaan ka baqanayo ee waa cibaado nebigu inaan kaga dayanayo la qaala canhu lmubtadica dadka bidcoolayaashii waxay ka odhan lahaayeen biannahu wahaabi waa wahaabi bay odhan lahaayeen haddaan imika anigu odhan lahaa xajarulaswadku waxbana ma dhibo dhibna ma soo jiidi karo wanaagna ma tari karo muxuu odhan laha waan waar waa bidcoolayaashii wahaabiyada ahaa haye cumar ibnu khataab maxaad ku odhan lahayd ama maxaad ku odhan doontaa ama wahaabi baad ku odhan ya wahaabka la sheegayaba ama maxamed ibnu cabdilwahaabka la sheegayaba waa ka horreeyay cumar ibnu khataab soo ma fama huwa qawluhu maxay ka odhanayaan dadkaasi fii amiiri lmuminiin alfaaruuq cumar ibnu khataab radia allahu canhu cumar ibnu khataab baa sidan yidhiye maxay cumar ka odhan doonaan haddaba ma wuu saxsaya odhan mise waa khaldanya cumar alladii kaasi oo cumarkaasi oo tacallama wax ku bartay fi lmadrasati nabawiya iskuulkii rasuulka ayuu kasoo baxay calayh salaatu wasalaam madrasati tawxiid iskuulkii lagu baranayay tawxiidka iyo keliyeynta ilaah iyo wasunna jidkii rasuulka calayh salaatu wasalaam iyo waddadii rasuulku maray lagu baranaayey marka waa tusaale aad iyo aad u cajiiba oo lagu cibro qaadan karo hadalkaasi cumar ibnu khataab radia allahu canhu xataa cumar ibnu khataab geedkii rasuulku calayh salaatu wasalaam saxaabada beecada uu kaga qaaday markuu arkay dad ku noqnoqonaya gebigiisaba guntuu ka maro uu gooyey markuu yihi maxaad u goyseen wuxu uhi waxaan ka baqay dadka qaarkood inay ku fidnoobaan oo geedkaa naf ay ka dayaan oo yidhaahdaan beri buu nebigu saxaabada geedkaasi hoostiisa uula fadhiistayoo ballan uu kaga qaaday waa jaray cumar ibnu khataab wuu diidi jiray cumar ibnu khataab in la raaraaco raadkii rasuulka odhan maalin buu halkan fadhiistay iyo meeshan uu fadhiistay way barakaysanta iyo geedkan uu hoos fadhiistay iyo dhagaxaasu agtida fadhiistay waa diidi jiray waana dee arrin rasuulku aanu samayn calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku kamuu barakaysan wanaagna kamuu dayin godkii la odhan jiray khaaru xiraa ee isagoo ku jira waxi uu kusoo degay buurtaana rasuulku dib dambe isagumuu noqon manuu soo booqan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu cumraysanayay markuu xajiyayey baraka iyo khayrna kamuu dayin dadkana ugumuu sheegin khaaru thawr baa la mida godkii uu kaga dhuuntay rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaalada markii uu hijroonayey markaa dhulkan ilaahay godadkan iyo kayntan iyo dhagaxaantan iyo banaanadan waa isku wada mid weeye wixii nafciyo kale ay isdheer yihiine maadiya dee muuqda taasi iyadu waa mid aan muran ka taagnayn mana aha dee baraka qarsoonoo si gaara looga doonayo ee dhagaxa guriga lagu dhisan kara iyo iyo ka kale waa kala nafci badan yihin geedka la harsanayo ka kale sidaasoo kale waxa weeyaan meesha la beeran kariyo meeshaan la beeran karin laakiin barako kale iyo khayr kale iyo wanaag kale oo ay isdheer yihiin ma jirto intaanu sharcigu salaamu calaa rasuuli illah وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تحريم تحريم الحلف بغير الله xaaraantimiinta la xaaraantimeeyey dhaarta lagu dhaarto cid aan ilaahay ahayn subxaanah wa tacaala dhaarta waaynu garanaa inuu yahay hadal lagu adkaynaayo arrin laga warramay ama arrin waxa weeyaan la ysku qabsaday cidda markaa lagu dhaaranaya waa cid la weynaynayo oo ciddan loo dhaaranaya la rabo inay ku qanacdo sidaa ogeed weynaanta noocaasi waxaa xaq u leh ilaahay subxaana wa tacaala oo qura cid kale xaq uma laha waxaynu arki doonaa axaadiista faraha badan ee ku soo aroortay inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday in lagu dhaarto makhluuqaadka makhluuqaadku ha noqdaan kuwa ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa sharaf ka leh sida kacbada iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ama ha noqdaan makhluuqaadka iska caadiga ee sharaf gaaroo ay leeyihiin aanay jirin intaba in lagu dhaarto waa mid mamnuuca oo diintu aanay ogolayn عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أدرك وحسو قال عمر بن الخطاب وهو إسقو يسير صعد في ركب كوح سفر إسقو دح صعد وعمر يحلف بأبيه عمرنا إسقو أبيه كدارني رسولك عليه الصلاة والسلام waxa u ahaa mid ka qayb gala jihaadka iyo ghaswiga duulimaadka gaalada lagu duulayo waxaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam caadadiisu ay ahayd marka safar lagu jira la socdo inuu dadka xagga dambe ka maro si dadka kuwooda jilicsan iyo kooda seexday iyo ka awrku ka gaabiyey intaba si uga warhayo waxaa markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu soo gaadhay cumar bnu khadaab oo ku dhaaranaya aabihii fanaadaahum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku uu dhawaaqo wuxuu yidhi alaa hooyaay war soo jeesta war muhimaan idin hayaaye ina allaha caza wajalla ilaahay yanhaakum uu idinka reebaya waa idin diidaya an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum aabbayaashiin faman kaana qofka ahaaday xaalifan mid dhaaranaya falyaxlif billaah ilaahay ha ku dhaarto aw liyasmud ama ha iska aamuso afkiisa ha haysta yaanu dhaaranbe yaanay dhaartiisaasi dembi usoo jiidin akhrajahu lbukhaari wa muslim wa fii lafdin limuslimin canhu ayda radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man kaana xaalifan qofka dhaaranaya falaa yaxlif yaanu ku dhaaranin ilaa billaah ilaahay mooyaane cid kale yaanu ku dhaaran xadiidkani waxayuu na tusinayaa sida loo diiday in lagu dhaarto aabbayaasha oo qofku aabbihii ku dhaarto ama waalidkii mana arintani mid ku gaara aabbayaashoo qudha xadiidka xaggiisa dambe waxaa ku jirta man kana faman kana xaalifan falyaxlif billah aw liyasmut man kana xaalifan falaa yaxlif ila billah ama aabba ha noqoto ama cid kale ha noqotay makhluuqa ku dhaaranin haddaad ay noqotoba inaad dhaarato ilaahay ku dhaaro iyadoo marka horeba qofka muslimkaa looga baahan yahay inaanu farabadin dhaarta waxfaduu aymaanakum buu ilahay yihi subxaana wa tacala war dhaarihiina ilaaliya amar kasta ama arrin kastoo iska taafi oo liidata dhaar dusha ha ka saarina waayo dhaartii marka la farabadiyo marka dambe way qiimo beelaysa dhaartuna de waa wax la ysku aamino weeye wuxuuna hadduu qiimo beelo aaminitaankii la ysku aaminayey ayaa meesha ka baxaya sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam diiday qofku inuu ku dhaarto cala albayci waashiraa marka wax uu iibinaayo ama wax uu iibsanaayo xataa haddaad run sheegaysa dhaartaada ha farabadinin meel looga maarmi waayo hadalku u baahday in dhaar lagu adkeeyo mooyaane meel kale ha dhaaranin haddii halkaasi aad dhaaratana ilaahay ku dhaaro ilaahayna ku dhaaro subxaana wa tacaala wa anta saadiq adigoo run sheegaaya oo ilaahay subxaana wa tacaala inaad ku dhaarato adigoo been sheegaya waa arrin khatarteeda leh rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka warramay diig lugihiisu alardu saabica ay gaadheen dhulka toddobaad madaxiisuna taxta alcarshi uu taagan yahay ma aragna inagu meeshu joogo laakiin rasuulka inooga warramay calayhi salaatu wasalaam waynu rumaysanaynaa wuxuu leeyahay diiggaasi subxaanaka maa acdamak ilaahay oo xumeeno dhow aad ka nasahan tahay maxaa kaa weyn aad baad u weyn tahay ilaahay subxaana wa tacala cadamaad ku sifaysan tahay markaasa wuxuu leeyay maa carafa dalik ilahay wuxuu leeyay maa carafa dalika man xalafa biya kaadiba weynidaasi muu garan qofka igu dhaartay isagoo been sheegaya weynidaa diiggaasi uu gartay ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ammaanayo miduu gartay oo qalbigiisa ay gashay maaha ka ku dhaaranaya ilaahay subxaana wa tacaala isagoo been sheegaya alyamiin alghamuus buu ku magacaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa dhaarta qofka naarta si fiican u dhex quusinaysa taqmisuhu fi nnaar naarta ayay quusinaysa adduunyadana laguma liibaano oo wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam alxalifu munfiqatu lisilca mumxiqatu lilbaraka dhaartu waa ay socodsiisaa silcada iyo waxa la iibinayo oo markaad dhaarataad tidhaahdo intaasaa layga soo siiyadoo lagaa soo siin ama aad tidhaahdo waxba maan saarine intaa yar baan saaray qiimaha aan lahayn ee dadku waa ay ku rumaysanayaanoo shayga way kaa iibsanayaan laakiin dhinac kale ayuunbay kaa go-an tahay waa mumxiqatun lilbaraka barakada mid tirtirta weeyaan buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi man xalafa minkum ka idinka mid ee dhaarta oo faqaala fii xalifihi dhaartiisa ku yidhaahda billaata waalcuza laatiya cuzaan ku dhaartay yidhaahdaa falyaqul ha yidhaahdo laa ilaaha ila allah dib ha waa shahaato laatiya cuza waa asnaamtii la caabudi jiray ninka ku dhaarta markaa waxay tusinaysaa weli inuu aaminsan yahayoo agtiisa ay yihiin haadihi alasnaam mucadama ay tahay miduu weyneynayo markaa islaamnimadii dib ha usoo galo laa ilaaha ila allah ha yidhaahdo waman qaala lisaaxibihi qofka ku yidhaahda saaxiibkii tacaal kaalay u qaamirkaan kula khamaare falyatasadaq bishay waxa sadaqadaysta wuu dembaabe akhrajahu lbukhaari wa muslim oo hadalkaa laftiisa ayaaba dembaababa intaanu khamaarkii gaadhinba khamaarkuna waa xaaraam sidaaynu tilmaannay waana min baabi akli amwaali innaasi bilbatil waa xoolihii dadka oo si baatilo dariiq xaqdarraa lagu cunayo wey biduuni muqaabil iyadoo wax la dhaafsaday aanay jirin marka xadiidka qaybtiisa hore waxayna tusinaysaa qofka ku dhaarta shay makhluuq oo uu weyneynayo weynaynta ilaahay subxaana wa tacaala uu weyneynayo mid lamida amaba mid ka badanba dhaartiisaasi inuu millada iyo diinta uu kaga baxayo sida loo yidhiba qofka laatiya cuze ku dhaarta falyaqul laa ilaaha ila allah wacan burayda radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man xalafa qofka ku dhaarta bilamaanati amaanada falaysa mina anaga naga mid maaha akhrajahu abu dawuud biisnaadin saxiix saxaxu sheikhu lalbani sheekh muqbil raximahum llah ammaanadu waa arrin dadka qaarkood agtooda weyn weynideedana way leedahay ammaanadu hase ahaatee in lagu dhaartaa dee ma banaano waa shay makhluuqa wey saa ogeed baa rasuulku leeyahy ammaanada ninka ku dhaarta annaga naga mid maha macanaa laysa calaa amrina maaha mid ku taagan amarka yagii waa mid khilaafsan sharcigii iyo ariiqadii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ilaa iminka ayaa buldaanta qaarkood aada loogaga dhaartaa ammaanada sida yeman oo kale yaxlifuuna bilamaana haddii waxa weeyaan uu doono inuu ku dhaarsado wuxuu ku odhanayaa amaana macanaa ma ammaanadaad ku dhaaranaysa warkaaga aan aqbale iyo waxaanaad sheegay sidii waktigaa horena dee in lagu dhaaran jiray ayaa dhici karta si awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu uga beri noqday qofka ammaanada ku dhaarta marka ammaanada iyo aabbaha iyo waxaa si gaara loogu sheegaya waxay tahay inay ahaayeen kuwa dee wakhtigaa lagu dhaaran jiray laakiin wax kastoo lagu dhaartaba axaadiisu waa shamlisanaysa oo makhluuqa can qutaylata waxaa laga wariyo imraatan imra'atin gabadha oo min juhayna ka tirsan qabiilkaa juhayna la yidhahdo radia allahu canha ana yahuudiya nin yahuudiya ayaa ata nabiya sala allahu aleyh wasalam nebiga u yimi faqaala wuxuu idhi inakum idinku haddaad muslimiinta tihiin tunadiduun ilaahay nid baad u yeeshaan mid aad la masaysaan baad ilaahay u yeeshaan wa inakum idinku tushrikuuna shirki baad samaysaan buu ihi yahuudigaas haddaad muslimiinta tihiin taquuluuna waxaad tidhaahdaan maa shaaa allahu wa shi'ta ilaahay iyo adigu waxaad doontaan baad tidhahdaan dee taasina waa shirki in ilaahay mashiicadiisa doonistiisa iyo doonistii waxa weeyaan makhluuqa isku mid laga dhigo saa la ysu garab dhigo idhaa adiga iyo ilaahay sidoo isgarab taagan yihin wixii aada doontaan oo wa taquuluuna waxaad tidhaahdaan walkacbati kacbadaan ku dhaartee yuhuudda cinaad iyo madax adayg baahaye waa garanayaan wixii xaqa saa awgeed bay muslimiinta hadalkan khaladka ay ku qabsadeen muslimiintii islaamnimadu ay ku cusbayd ilahay baa yihi subxaana wa tacaala yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abna'ahu yuhuuddu waxay u garanayaan xaqnimada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo diintan uu la yimi inay sax tahay carruurtooda inay dhaleen sida ay u garanayaan marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam yuhuudi khaladkan markay ku qabsadeen muslimiintii samaysay ma odhan rasuulku yuhuud baaba tiina ma idinkaanu wax idinka dhegaysanaa xaqa cid walba waa laga aqbalaya shaygu mar hadduu xaq yahay xaqu sidiisa ayuu muxtaram u yahay xataa ibliis iyo abu hurayre qadiyaddii dhex martay waxaa laga yaabaa inaynu maqallay oo isagoo ilaalinaya waxa weeyaan abu hurayre meeshii zakada lagu ururiyey baytulmaalka inuu shaydaan uu usoo dhacay oo waxa weeyaan uu doonay inuu xado xoolihii iyo alaabtii meeshaa taallay abu hurayre markaa nin caadi uu moodaya wuu u cawdaa un oo wuxuu idhaahdaa wallaahi waxaan ahay nin miskiina oo saaxibulciyaala oo baahiya ay hayso habeen dambana kugu soo noqon maayo caawowna sii daa markaasuu abu hurayre iska sii daaya u fasaxa habeenkii u dambaysa markuu qabtay wuxuu yidhi waxaan ku barayaa shay haddaad akhrido aanu shaydaan habeenkaa kuu soo dhowaanahayn ile iyagaa yaqaanaa way yaqaanaan laftoodu wixii dadka ka celinayay oo bitajriba ayay ku garteereen ilaahayna subxaana wa tacaala xaggiisa midku ilaaliyo lagaaga soo dirayo markaaad firaashkaaga tagto ad hurdo u diyaar garowdo aayatul kursiga akhri buu yidhi dabeeta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u sheegay abu hurayre rasuulku markuu uhi maa facala asiiruk muxuu sameeyey kii aad qabatay abu hurayrow wuxuu dee saasuu yidhi rasuulka ilaahayow rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqaka wa huwa kaduub run buu maanta kuu sheegay laakiin waa beeraale markaa beentiisii hore runtiisan maanta inay run tahay la ogaaday dee loo tuuri maayo yuhuud xaqdarada ay ku taagan yihin wax xaqa haddii ay ku hadlaan odhaa muslimiinta haddaad tihiin waxa waad ku khaldan tihiin inaynu ku khaldannahayna dee shareecadeena iyo diinteenna ay ku sugnaato ee wixii waynu ka tegaynaa oo kusii adkaysan mayno innagoo qoladaasi xininayna ama khilaafkooda waxa weeyaan doonayna laakiin taa maaha macnadu iska ilaaliyo qofka beenaalaha ama mubtadica ah ama dee matalan yahuudiya ama nasraaniya haddii maalin wax xaqa uu ku hadlo xaqaasi la aqbalo maaha macnaheedu in la suuba salaaxayo la odhanayo waabuu saxsayo waa kii maalintii xaqa sheegay bal xaqa isagoo laga aqbalayo xumaantiisana waa la caddaynaya oo rasuulku kumuu gaabsanu inuu abu hurayre ku yidhi ibliis maanta run buu kuu sheegay ka qaado ama shaydaan ee wuxuu yidhi sadaqaka wahuwa kaduub si aanu ugu dagmin aanu u moodin maalin walba inuu run sheegayo ayaa waxa la yidhi run buu kuu sheegay laakiin waa been badane ee iska ilaali wax waluu sheegayo run hamoodin faamarahum nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu amray muslimiintii idaa araaduu markay doonaan ay an yaxlifuu inay dhaartaan an yaquuluu inay yidhaahdaan warabbi lkacba kacbada rabbigeedaan ku dhaartee oo kacbada lafteeda aanay ku dhaaran oo yaquuluuna ay yidhaahdaan maa shaaa allahu waxa ilaahay uu doono ayaa dhici doona uma shi'ta kadibna adigu aad doonto aanay ka odhan lahayn adiga iyo ilaahay idhan waxa ilaahay doono doonista ilahay waa mutlaqoo sii daysan mid mutlaqoo sii daysan weeye kadibna adigu aad doonto oo ilaahay subxana wa tacala uu ku karsiiyo rawahu nasaa-i wa saxaxu sheikhu lalbani fi saxiixa wakada sheekh muqbil fi kitaabiha saxiix lmusnad marka xadiidku waxa uu tusinayaa in lagu dhaarto xataa ashyaada mucadamkaee sharafta leh inay mamnuuc tahay oo qolooyinka yidhi makhluuqa hadduu yahay mid sharaf leh oo mucadam oo la weyneeyey fi shariica waa lagu dhaaran karaa ayuu xadiidku radinaya oo kacbadii in lagu dhaarto ayaa xataa u diiday wa can cumar bni khadaab radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi ina allaha caza wajalla ilaahay yanhaakum wuu idinka reebaya an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum dabeete cumar bnu khadaab arrinkaa uu hogaansamo wuxuu yihi maalintaan hadalkaa rasuulka maqlay laga bilaabo ilaahay subxaana wa tacaala hayrkii kumaan dhaaran ilahay cid aan ahayn aniga iga dhab tahay iyo anigoo cid kale ka sheekaynaya toona afkaygaba maan soo marin buu yihi dhaar ilaahay cid aan ahayn lagu dhaaranayo sidaasay saxaabadu u hogaansamin jireen wa can haabit bni daxaakin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yihi man xalafa qofka ku dhaarta calaa yamiinin dhaar ku dhaarta bimillatin diin inuu haysta ku dhaarta hayrilislaami islaamka aan ahayn fa huwa kamaa qaala waa sida uu yidhi qofkaas akhrajahu albukhaari wa muslim hadduu dhaartu idhaahdo anigu waxaan haystaa alyahuudiya ama anasraaniya dee waa sidaa uu yidhi oo bimacnaa islaamnimadu uu ka baxa ila cid khasabtay ma jirto ku khasabtay inuu yidhaahdo yahuudi baan ama nasraani waa kelmad khataroo dadka muslimiinta aad ay u saashadaan inuu qofku iska idhaahdo waar anagu yahuud baabaan nahay nadah ama kiristaan baanu nahay ama maba haysanaba diintan aad sheegaysa inuu iska yidhaahdo si kaftan ahaana ama jeesjeesuu ku jiro oo arrin keensanaysa qofku inuu milladii ka baxo waayo waxaa la idhaha nawaaqid ulislaam waxyaabaha islaamka buriye lagu gaaloobo waa tiina soo martay inay isku mid tahay qofka sameeya isagoo ay ka dhab tahay oo xaqiiqatan arrinkaasi u jiro iyo qofka sameeya isagoo iska jeesjeesaya oo iska ciyaaraya ciyaar ma gasho gaalnimadu way naga nidhi can buraydata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi man xalafa qofka dhaarto faqaala yidhaahda inii bari'un min alislaam anigu islaamkanaad sheegaysaa beri baan ka ah yidhaahda oo kuma jiraba fain kaana kaadiban hadduu been sheegayo arrinkaasi aanu ka dhab ahayn fa huwa kamaa qaala waa sidaa uu yidhi de bimacnaa islaamkii sidaa uu yidhi beri baan uga ahay buu beri uga noqonaya oo nin ku jiroo dadkiisa ka mida maaha wain kaana saadiqan hadduu run sheegayana oo beri uu ka yahayna falan yarjica ila alislaami saalima isagoo bad qaba islaamnimada usoo noqon maayo bimacnaa qofkaasi waa qof islaamnimadii ka baxay haddii waxa weeyaan islaamnimadii inuu soo noqdo uu doonana dee isagoo xumaan iyo dhibaato iyo kufri iyo gaalnimo ku dhex dhacay ayuunbuu soo noqonaya isagoo nin iska caadiyo dhibaata aanay gaadhin soo noqon maayo rawahu abu daawuud wa axmed wanasaa-i wa bnu maaja saxaxu sheikhu lalbani wakada sheekh muqbil marka xadiidku wuxuuna tusinayaa qofku inuu وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا تحلفوها كدارننا بالطواغي طواغي دا كدارننا وهلك اللغة يدا أصنام يا المعبودات حيبا العابد إلهي سكري يكون لوينين يلا الراعة وددك قار كود با ددك أي وينين يان كدارتا حتى أي كدار بلاد ك آه dhulka soomaalida meelo ka mid a in jananada qaarkood oo dagaalka ehligaa aada uga qayb qaatay lagu dhaaran jiray janankaan ku dhaartay haddii la idhahdo khalaas waa janarulcaydiid wey waa dhaaraan loo noqon ahayn meelaha qaarkoodna waxaa ka mid a dhaaraha lagu dhaarto ilaahay iyo ustaadkaan ku dhaartay inay dhahaan dadka qaarkood ustaadka miyaad garanaysa maxamed abdilla maxamed cabdulla xasan wey a marka matbuuciinta dadka la raacay laftooda in lagu dhaartaa saasay mamnuucu tahay oo xadiidkan wuu shamlisanaya waa arrin mamnuuca oo marka